barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddayada duhurnimo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin waa arbaca bisha januarina waa labaatan sanadka laba kun lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan wada jirna uga soo jeedinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku hayno idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid a ka waran haddii aad gabadh u soo golo fadhiisato calaashaanguur oo aad gabaatigii bixiso gad kadibna ay sidan kugu dhacdo sheekooyinka ugu yaab badan waxaa ka mid ah aroos aan ka qayb galay oo sooriya la bixishay sooriyadii shini soomaali ahayd reerka sooriyada loo geeyey way iska baandhayeen lacagta wixii jajaxan waa soo celiyeen naga soo bedelay dhahayn
waa sheeko xiise leh goordho ayaad maqli doontaan waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi xiise badan oo aan la yeelanay mid ka mid a dhallinyaradii ka mid ahaan jirtay burcadbadeedda haatanse ka baxay rag baa shabaabe iyo jilbe iyo inta soo dhigtay ka soo noqday oo aan qalabkooda hadlow damcaa inay doontaanoo waayey meel ay u doonaan oo ay qaateen arrintaasi hadday dhacday oo naf iyo maalba la waayey waxaa macnaha la qabanqaabiyey oo la isku dayey waxaa kale horta in layska dhiciyo dabcan dhinacii sugaantana maanta dhegaystayaasha waxaan caasha u haynaa haddaan boogsadoon karraysto sidaan uga boode caasha jacaylba haddaan u bayo haaddan in dambow bararto haddaan baxsanow idaago aniga balaayabahayga racdo
aniga belaayaba hayga raacdo Ah, laakiin marka dambe way bedashay binta cumar gaclo waxay tiri aniga barwaaqaba ha iga raacdo waa tahay way soo socotaa goordhow sheekooyinkaasi iyo qodobo kaleba dhegaystayaasha waxay kaga bogan doonaan inta uu socdo barnaamijkan dhallinyarada maanta marka hore si aan u dulmarno qodobada warka caalamka ugu weyn weerar loo adeegsaday bam iyo bunduq oo ka dhacay jaamacad ku taalla waqooyiga bari ee dalka bakistan arbacadan maanta ah ay ku dhinteen ugu yaraan shan iyo labaatan qof dhaawacna uu ka soo gaaray daraasiinadada oo kale siday sheegayaan xogo laga helay mas-uuliyiin iyo cisbitaalada koox ka kooban toban ilaa iyo laba iyo toban argagixiso ah ayaa weerar ku qaaday jaamacadda layidhaahda bajakhan ee ku taalla magaalada jarsada baarihii sagaalkii aroornimo ee maanta waxaanay rasaas ooda kaga qaadeen ardaydii iyo macalimiintii siday sheegayaan laamaha ammaanka ee dalkaasi xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry ayaa u safrayay yurub bariga dhexe iyo eshiya si uga qayb galo kulanno caalami ah oo looga hadlayo xasiloonida siyaasadeed ee dalka syriya iyo tallaabooyinka kuuriyada waqooyi ay dhowaan ku tijaabisay hubka nukliyeerka xogaya kerry ayaa lugta ugu horeysa oo safarkiisa ee safarkiisa aan idhaahdee maanta ka bilaabi doona dalka switzerland halkaas oo ay isugu imanayaan ilaa afartan hogaamiye oo ka qaybgelaya kulanka dhaqaalaha dunida
duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale waxaad la socotaan barnaamijka duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waana barnaamijka dhallinyarada maanta ismaaciil waxaan dhegaystayaasha goordho usoo gudbinaynaa wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada hobiyo oo ka mid ahaa burcadbadeedii kuley burcadbadeed baa loogu yeeri jira laakiin isagu burcadbadeed usuma haysan oo wuxuu u haystay in uu qabanayay shaqo u baahan in la qabto waan gartay marka barcadbeed ani qudheed markaan baqay sheekan aad u xasuustay nin ka mid a een, dhallinyarada majaajilaystayaashaaba wuxuu yidhi annagoo safar dalxiisa ku jira Hay, oo kuruus saaran ha, oo badda dhex marayna ha, baa masraxiyad ay leeyihiin waa garta masraxiyadii baan soo istaagay waxaa la yidhi markaan saa u soo istaag marka xilliyadii bay ahayd aad kadib barcadbeed baan u jir- shidnayd waa gartay wuxuu yidhi markaan soo istaagay ayaa la yidhi horta nin soomaali ah ayaa haatana waa wada caddaan waxa jooga keligaa madowka ah hay horta way naxeen buu yidhi marka nin soomaaliya la oo yidhi xaggees ku arkeen markaa Ba- baddaa la dhex maraya kuruuskii markabkan dalxiiska la saaran yahay waa waa lagu duldegay W- markabka isagu macnakaa markabku saaraa dalxiis ka mid ahaa waa garta nin soomaaliya ayaa masraxiyadda inoo matalayaa la yidhi hay wuu soo istaagay markuu soo istaagay buu yidhi horta soomaaliga baa laga naxay markaasaan ku yidhi waxaan idiin sheegayaa saacaddaa laga bilaabo inaa afduuban tihiin kuraastii baa laga wada dhaco run baa loo qaatay buu yidhi halkaasay marka sheekada ka bilaabataa la yidhi waa tahay markaa maxamuud maxamed jaamac waa wiil dhali- dhallinyaro ah oo sheekooyinkaasi kuwo kalaba waaye arag u ah waxa uuna ka mid ahaan jiray burcadbadeed hase ahaatee haatan uu ka baxay maxamed haatan waxa uu ka mid yahay een, kalluumaysatada magaalada hobyo waxa uu inala wadaagaya waxyaabihii ku kalifay in uu ku biiro iyo weliba dhacdooyin uu la kulmay intii uu kooxahaasi ku jiray qaybta hore ee waraysigan waxa uu kaga sheekaynayaa qaar ka mid a sababihii ku xiray in uu burcadbadeeda ku biiro waryaheenna v o a magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa la kulmay maxamuud waxa uu kula kulmay magaalada hobyo Ee, waxaan ahaa dhallinyaradii kalluumaysatada ahayd ee ka shaqaysan jiray badaha ee, hindiyan oo degmada hobyo Ee, kadib waxaa dhacday maraakiib aan xad lahayn oo jariif ah oo aan wax hadal lahayn oo iska socda inay qalabkii doonyihii intaba mareen wax naga qabta aan weynay dowladii aysan jirin Ee, sidaa la adligeed waxaa soo baxday in waxa kan lala dagaalamo oo layska dhiciyo maadaama ay noqotay wadankii dowlad la-aan ee cid kaa dhicinaysaana aysan jirin dad naftood hantidii lagu shaqaysanayey qalabkii badda la dhiganayay intaba ay qaateen kadib waxaa soo baxday marka baalahaas in lala dagaalamo haddii lala dagaalamay magacan burcadbadeeda ee, waa magac taarged oo dadka iska fuulay oo laleeyahay ee, waa burcadbadeed weeye horta hawshan burcadbadeedu sidaasay ku abaabulantay kadib hadba heer bay soo ahayd ilaa la gaarayba markii dambe biyaha caalamiga kun mayl in wax laga raajiyo oo maraakiibta halkaa laga doono Een, kadib ee, waxaa dhacday een, in la yidhaahdo bahashan laga tanaasulo oo dowladda dhexe ee maamul goboleedyada intuba ay macnaha yidhaahdeen bahashan ha laga tanaasulo oo ha laga baxo sidaa la ajligeed baa la joojiyey oo laga tanaasulay oo looga baxay kadibna dee degmadii anigu aan awalba kalluumaysigayga ka kalluumaysan jiro baddeeda aan ka qaraaban jiray baan dee awalba dhexdeeda joogay ayadii baana hadda dhexdeedii joogaa oo ku sugana maxamuud ee inta aadan ka mid noqon ee kooxihii qowlaysatada ahaa ee burcadbadeeda la oran jiray ee bal nooga sheekay kalluunka iyo wax soo saarka badda sidii xilligaa uu ahaa horta xilligaas baddu waxay lahayd wax soo saar Ee, wax soo saarkeedu wuxuu ahaa wax aan macnaha qofka bini-aadamka ku filan oo hanti uu ka tabcan karo oo wax ka dhigan karo Een, maanta laakiin qofka noloshiisa xataa ma dababeli karto noloshiisa hadday malayn tahay hadday aragoosto tahay hadday libaax tahay ee, badda qaababo waxyaalo badan oo badda laga shaqaysto baa jira sheelis ba- bahalaanba coolaha ah ee, muxuu ahaa een, bahalkan ee, gusbadeedka la yiraahdo oo kale ee, waxyaalahaas oo dhan waa macnaha maraakiib baa u tashatay
maxaa idinku kalifay inaad ka mid noqotaan ee qowlaysatada badda oo maraakiibta camuulka iyo kuwa caalamigaba aada u qafaalataan
Een, soomaalida waxay tiraahdaa ninkii cukuu keena cir baa lagu keenaa Een, baddu waxay ahayd meel aanu ka shaqaysano Een, xad baan leenahay marka soomaali ahaan xadkii aanu lahayn waa lasoo dhaafay oo annaga xadka yagii baa waxaa lagu soo qaaday weerar oo hadda abtinaaw bay jirta waqtigan haddeer aan kula hadlayo bay jirta oo halkan garaaciisaad maqlaysaa dhulka uu garaacayo godadkii iyo ugxaantii iyo ujijabinayo waad maqlaysaa godadkii ay ugxaantii ku jiri jireen malaygay aragosadii ku horan jireen oo ujijabinaya baad arkaysaa baad maqlaysaa garaaca habeenkii ceebta markaad joogto Een, waxa weeye marka caalamka horta ha arko annaga weerar baana lagu soo qaaday rag baa ku maqan baddaas inta habeenkii jiidna aadeen oo laashashka haysteen oo eh, jilbe iyo shamaago iyo qaateen maraakiibi dusha ka marta oo aan laashkii lahayn raggii lahayn qalabkiina lahayn rag baa shamaago iyo jilbe iyo inta soo dhigtay kasoo noqday oo aan qalabkoodii hadlow damaa inay doontaan oo waayey meela ay u doonaan oo ay qaateen arrintaasi hadday dhacday oo naf iyo maalba la waayey waxaa la- macnaha la qabanqaabiyey oo laysku dayey waxaa kan horta in layska dhiciyo waa lala dagaalam waa isu soo hubeeyeen maraakiibtii jariifka ruuxoodii baa isu soo hubeeyey hadday isu soo hubeeyeen xad bay istaageen oo macnaha awal meeshii ay joogi jireen waa ay ka durkeen hala doonaa la yiri marka ayagii hala doon hala doonadii waxay dhalisay in aan markaba loo aabayeelin ee kii la helaba gacanta lagu soo dhigo ama jariif ha ahaado ama eh, containership ha ahaado ama tangar oo saliid ha ahaado a- noocuu rabo ha ahaado in macnaha gacanta lagu soo dhigo baa sababtay
kaasi wuxuu ahaa maxamuud maxamed jaamac marka qayb ka mida waraysi weeye aan la yeelanay qaybta xigtana waxaad maqli doontaan maalinta berri ataa dabcan qaybaha xigan wuxuu kaga sheekayn doonaa xilliyadii burhcadbeedeeda ku jiray dhacdooyinkii uu la kulmay xilliyada caash maxay noo xiga waa tahay af soomaaligaanu ka hadlaynaa ismaaciilo maalin walba intaas waxbaa kusoo bira Af- soomaali af soomaaliga oo keliya maaha laakiin luuqadahoo dhan maalinba intaas waxbaa kusoo biira marka bulshadu la qabsato erey haye luuqadii luuqadii markaas jirtay ee laga isticmaalay buu ku darsamaa haye marka af soomaaliga waxaa laleeyahay ereyo fara badan ayaa kusoo biiray oo weliba inta badan dee dhallinyarada isku afgarato marka ereyadaasi badan ee kusoo biiray qaarkood waxay yihiin kuwo dhallinyarada aad u adeegsato Een, wariyaha v o a magaalada muqdisho cabdulqaadir een, maxamed waxa uu wareystay mid ka mid a wariyaasha ku dhaqan magaalada muqdisho oo isaga ururiya kelmadaha cusub ee kusoo biira afka soomaaliga gaar ahaan marka qaybta wuxuu nagu maqashiinaya kuwa ugu layaabka leh ee uu wariyahaasi ururiye oo maxamed cumar baakayn wada dhegeysan
dhaqanka iyo waktiga iyo waayaha ayaa waxay dhaliyeen in een, isbedelo ay yimaadaan isbedelkii dalka ka dhacay iyo xagga siyaasadeed iyo xagga dhaqan haddana dhinaca af soomaaligina waa uu ku soo kordhay oo saameyn buu ku yeeshay af soomaaliga isbedelka af soomaaliga ku yimid ayaa runtii een, waxaa la oran karaa waa mid la jaan qaadaya xilliga iyo waktiga iyo xaaladda dalku maanta uu marayo marka ma afka soomaaliga baa isbedelay mase waxbaa kusoo kordhay af soomaaliga isbedel af soomaaliga waxaan soo kordhay waxbaa ku soo kordhay af soomaaligii Een, marka kororsiimada af soomaaliga soo kordhaya ayaa runtii eh, noqday inay la soo baxaan waxyaabo cusub oo af soomaaliga ah waan gartay aan ku horeeyo sheekada la xiriirta erayo badan baa soo kordhaa tiri maxaa ka mid a
af soomaaliga ereyada kusoo kordhay waxaa ka mid ah een, bilmatel qofka markuu waxba haysan ama maalintaas dhaqaal waxuma hayso een, waxaa la oran jiray qofkaas waxuma haysto Een, laakiin hadda waxaa soo baxay een, halkaasi erey ee waxma haysto ama qofkaas waxma haysto ayuu kuu sheegayaa oo af- dhowr macno iyo dhowr erayo kuu kala sheegaya sida waxaa ka mid ah shiidkaan ahay haarkaan ahay waan qaacayaa seefteeda afma leh dhinjirka ay shidan waan shidaal goostay
marka waxu ma hayo taa tresaaga daba dhacaysa yacni waa waa igu taagantaa waa waa igu taagantaa erey soo kordhaa oo intaasoo dhan markaa soo ururiso qofka wuxuu ku macneeyey inuusan maantaasi waxba haysan
waaw waa erey weyn ha haye waxaa kaloo soo kordhay dhalinyaradu markay meel fadhiyaan ama ay doonayaan inta badan dhalinyarada isticmaala aan afgarashana waay markay rabaan inay baxaan ama ay aadaan meel waxay ku leeyihiin waa shubaynaa waa qulqulaynaa nawiifi naxaluuli intaasoo dhan micneheedu waxaa waaye nakaxee ama aan tagno marka ayagaas la yaqaan ayaad la yaqaan marka erayadan dhallinyarada ay u gaartaa u gaartahay maxaa kaloo si gaara kuu soo jiitay Een, dhacdooyinka la yaab kale sheekooyinka muqdisho ka dhaca wax badan bay isugu jiraan Eh, tilmaamaha dumarka oo kale marka eh, dhallinyaradu qof meel taa- joogta isku tilmaamayaan waxaa la yidhaha erayo bay ka dulbaxaan ay ku muujiyaan oo ay isku afgarasho ah Ha.
macalimidan quudan Haye. marka la qaboo kale ama eryabaa isticmaalaa baa lagu yiri maya qofta marka laqaba la arkaan waxay ku leeyihin qadkeedu waa buuxaa lama wici karo oo inta badan telefoon la istaagsaa la adeegsadaa moogtahay intaasi af soomaaliga ka mid ah marka waxaa la yidhi, qoftan waa la qaba marka la rabo intaa lama dhahayo lama wici karo lama wici karo qadkeeda Waa buuxa busy.
waa busy ha waa mashquul intaasay ku leeyihin wanka maxaad kalood ka ka- kala kulantay xamarad ka nidgarays oo- oo ka xasuusataa sheekooyinka ugu yaab badan waxaa ka mid ah een, aroos aan ka qayb galay oo sooriya la bixishay sooriyadii shini soomaali ahayd reerka sooriyada loo geeyey way iska baandhayeen lacagtii wixii jaajaxan waa soo celiyeen naga soo bedelay dhaheen waa suuriyo waa sooriya ha Haye.
lacagta soomaali qaarkood waa waa waa kuwo go-aanaa ku jira haye marka taas ugu yaab badnayd waa xilligii eh, shirinka soomaaligu Aa, la isticmaalayay la isticmaalayay Ha, aad u dhib badnaa aad u dhib badnaa waan gartay baakay adigu seed u urursay eryadan runtii qoraalaa jiro ii socdo qoraaladaasaan runtii haddana waa iga maqan yihiin oo aan rabaa inaan ku soo ururiyo wixii soo kordho aad u fara badan oo aan soo keeno marka meel baa aan ku qoraa inta badan marka eryadan waa erya soo kordhay afka soomaaliga ku cusub Ah. Yo, oo erey ah ama runtii af soomaaliga soo kordhay Een, waxaana kordhi ku- eh, koriinka af soomaaliga waxaa keenayna xaaladda iyo tiknolojiyada iyo waktiga iyo waayaha iyo waktiga ayaa keenaya taasaa keenaysa marka inay soo baxaan Een, hadda milabetel aalado cusub baa soo baxay kombuutarkii waxaas luqadahaas af sooma oo- oo ingiliishka ama laatiinka ah ayaan jec- jec- inta badan saleyn karaa Ah, milabetel hadda shukaansiga oo kale waxaa ka mid ah qofaa wiila wuxuu rabaa gabar kale inuu barto wuxuu ku leeyahay gabadhaas kilig igu sii igu xir macnaa link Ah, ha kilig kiligoosi waa sida ma waa waa qaabka kombiyuutarka loo oo isticmaalo computerka Waa.
waal gartay marka sheekooyinka xiisaha badan ri doolar cuntaa ka mid aheed baad sheekooyinkii oo aan barnaamijyada ka- oo la yaabka lahaa laga sameeyey kamid maxaa ah ka mid magaalada ah? Bal muqdisho sheekada iga dhac bakay sheekooyinka aad ku xiisaha badan ee ee- ee adigu maskaxda kuyda waxaa ka mid ahayd ri doolar cuntay bal iga sheekay
waxay ahayd sheeko aan ka soo xigtay een, m- xaafad ka mid a magaalada muqdisho aad usbaaro badnayd ayaa runtii reer qoys waxaa loo soo diray boqol doollar xawaalida ka soo qaateen si loogu gudbo een, een, jidgooyooyinka iyo isbaarooyinka lacagta ah oo lacagta berigaasna aad u adkeyd ayaa lacagta buunja lasoo- buunshaa lasoo dhexgeliyey islaantii hooye ahayd ee waday lacagta buunshaa kusoo dhex qarisay marka guri la timid rabtay inaad dejiso fariisato Ah.
ayaa rii aad u farbanaay ari afka la galeen buunshadii Buunshadii.
dee boqolkiiba gees ka soo jeeda la arko haaf go-an yahay That's why kan marka inaan nahno rii boqol dor cuntay.
sheeko la yaab la soo maaha.
wallaahi Halkaad waxaan waxaan ku- sawirtay Ah, duruufta iyo waayaha haystay qoyskaas waa garata iyo boqolkii dollar ay filayeen Een, si- siyaabo fara badan aa jirta ismaaciilow markii een, duruufaha adag ay jirtay ileen dadku waa la wada baahan yahay haye boqolkaa dollar ee reerka loo soo dirin waxaa laga yaabaa dad fara badan oo magaaladaas jooginaysa haysan aad iyo oo aad marka qofkii haysta een, siyaabo kala duwan looga qaato ama ha laga dhaco ama isbaaraha ku dhaco aad iyo aad marka siyaabo badan ayaa lacagaha loo qarsan jiray haye haye haye malaa xariifadu xagga ku aad caashay markaa siyaabo fara badan ayaa markaad xoogaa yar sidato loo qarsan jiray waxaan xasuustaa mid ka mid a dhallinyaraan maxaafad wada deganee baa wuxuu tegay een, suuqa bakaaraha haye wuxuu soo iibsaday kaba markaas aad u socda aad loo jeclaa uu soo gatay haye kabihii midba marba suuqa ka soo qaaday haye hal xabbuu soo- miduu soo qaaday xaafadii buu keenay markaasaa la aa kabta teedi kale wuxuu waxaan ka baqanaa isbaara ku dhaco layga qaato tan kale haddaan u noqonayaa haye haye haye haye sheekooyinka la yaabka marka waayaha nolosha caqliyo badan bay ku bareen aad iyo aad caqli fara badan iyo waxay keenaysaa in dadku hal abuurkii ku bato waan gartay maxay noo xiga waa muusikaasaad maqlayso oo dhegeystayaashana dhegahooda kusoo dhacaya waa heesta beled xawaka oo ah heestaan dhegeystayaasha usoo xidla maanta waaw binti cumar gacal
shaygu baaqay inankii caashiqaan bareen anigu baaqbaan ku rahay barbarka yarkan keekay wiilkii shaygu baaqay inankii caashiqaan bareen anigu baaqbaan ku rahay aniga beled xaawa jooga muxuu bariga yaray kolkaan boosaasa gaaray muxuu burcayga heesay aniga beled xaawa jooga muxuu bariga yaray kolkaan boosaasa gaaray muxuu burcayga heesay anoo beersi maraaya waxaad kubadda boy ka raacay inuu been ila jilaayay adaa boqorow ogaye ibixiyo iga badbaadi anoo beersi maraaya waxaad kubadda boy ka raacay inuu been ila jilaayay adaa boqorow ogaye ibixiyo iga badbaadi haddii aan boogsadoon karaysto sidaan uga booda caashaq jacaylba haddaan u bayo haddaan in damba u bararto haddaan baxsanow ilaado aniga balaayaba hayga raacdo haddii aan boogsadoon karaysto raysto Hey, sidaan uga booda caashaq hee Wow. binti cumar gacal heestaani waxay qaaday bartamihii sideetamaadka iyadoo weliba aad u dhalinyaroo de xilligaana maaragtay weliban waxaa la heesta ka mudaa turjumaysa ilaa haddana waxaa la mudaa inay codkii leedahay aad iyo aad laakiin balaayadii way bedasho waxay tiri aniga barwaaqaba hayga raacdo waan gartay haddaynu heestaas intaas kaga nimaadno caashay soomaalidu waxay leedahay ciyaaro dhaqan oo kala gedisan waxaana laga yaabaa in deegaan walba in uu leeyahay ciyaaro dhaqameed uu caan ku yahay hase haatee waxaa jira qaar deegaanada soomaalida aad looga yaqaano sida ciyaaraha sayircid oo kale haddaba wariyaha v o a magaalada boorama hashim good ayaa taariikhda ciyaaraha saylicida ka waraystay subeex madar xoosh oo ka mid a golaha guurtida ee somalilan marka qaybtan hore waraysiga wuxuu sharaxaad kaga bixinayaa noocyada ciyaaraha saylicida ciyaarta saylicida horta way badan tahay afar qaybood weeye qayb waxaa la yidhaha heelayada baa la yidhaha qayb rasaasaa la yidhaha qaybna caydtaa la yidhaha cayto qaybna waxaa la yidhaha nabadooyin marka intaasaa lagu ciyaari jiray siila marka la joogo siyaalo badan baa loo ciyaari jiray
marka bal afartaa markaad kala sharaxdo heela yaryarta iyo kayrada iyo bal sidii kale heela yaryartu waa soomaaliga haddaad hoobalayo maqashaba waa soomaaliga waxaa ka mid ah ayuu yiwaalo yiwaalo yiwaalo sheel sheel wanaagay sidaasay orojir heellooy wanaagay waleenima xaqo xaqo xaqo xaqo xaqo yaa ka mid ah وعليهام ريوه قديه جحروا هما لا يصدعوا حدها صدعوا قديه جحروا هما لا يصدعوا دعاها يقضي قديه جحروا وتتكمدا وحاكوا كمدا wayaalayuhelayo soo dhaco haddaha soodh soo dhaco dhamahay qabaye dhuudhaas lagu dhimaye wayaalayuhelayo waa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah hubaala hubaalayeelayo hubaali kalaanu leenahay ibaax laba jeeridhi kulahu jigjiga ka jibaadyaanahay intayni ka caami guurdoontooy awelo shabadiga suuqaad luqbaan ka jabo ma jiibin kare ayaa igu jiiye waxaa weye helayar
intaas waa heelayaryarti saddexdii kalena bal hataa iyadana sharax noo yar sharax iyaga weye heelayarta saasaa la yidhaha waa saasoo waa heeladan dee oo ciyaartan badan weeye ee batarka iyo wareegga iyo waxyaal caggaa isugu jirta weeye saasaa la yidhaha milyu haysaase haysaase milyu haysaase hayay milyu haysaase haysaase milyu haysaase yahi miliyo haysaase haysaase miliyo haysaase yahi batal bay noqonaysaa marmarka qaarkood waxay noqonaysaa xalwaa ku tahan miskijaanibo cambar waa cawdi ihe walali basi xalwaa ku tahan miskijaanibo cambar waa cawdi ihe walali فرحض واسنا جدك وحماسك المدينة هي يا هاشمي فرحض واسنا يا هاشمي فرحض واسنا جدك وحماسك المدينة هي يا هاشمي وبطل بين غلسها وطائم واحد بوستا ان اف عربي وكلات كنت الموس دمحوي دمحوي شعبي دمحوي هيا شعبي دمحوي دمحوي شعبي دمحوي هيا شعبي هلو هلو هلو هلو وريقي بحري وريقي ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا
taasina markaa waxay ka mid tahay saasayda mise saasadii weye saasadii qaybta saddexaad
taasi waxaa la yidhaha caynta la yidhaayo waxaa ciyaara dumarkaa ciyaara dumarkaa ciyaara taa cayntada la yidhaha
waan gartay qaybta xigtana idaacadaha iyaga soo socda ayaad ku maqli doontaan waraysiga lala yeeshay subeex madar xoosh oo ka mid a golaha guurtida ee somalilan wariyaha v o a magaalada boorama ayaa waraysanayay haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii cayaaraha haddaynu ku bilaabno xalay waxaa dhacay kulamo ka tirsan koobka efa kaabka ee dalka ingiriiska waxaana kooxuhu ay isku arkeen sidatan kooxda aston villa ayaa waxa ay labii eber ku garaacday wycom wonders waxaana ay u gudubtay wareegga xiga ee koobkan naadiga bradford city oo martigelisa kooxda bari waxaa looga adkaaday rigoorayaal kadib markii ciyaartaasi ay ku dhammaatay barbardhac eberii eber ah naadiga west bromwich albion ayaa waxa ay hal iyo eber ku soo garaacday kooxda bristol city naadiga m k dons ayaa iyaduna waxay saddex iyo eber ku garaacday kooxda northampton town portsmouth waxa ay labiyi hal kaga adkaatay naadiga ipswich town uville oo martigelisa kooxda carline united waxaa ciyaartoodii ku dhammaatay hal iyo hal hase yeeshee kooxda carline united ayaa waxa ay ku soo baxday rigoorayaal bolton wonders waxa ay saddex iyo laba ku garaacday kooxda slee halka reading ay shan iyo laba ku garaacday naadiga hutterfield town waxaa sidoo kale dhici doona caawa kulamo kale oo ka tirsan koobka fa kaabka ee dalka ingiriiska kooxda leicester city waxay martigeli doontaa naadiga tottenham hotspur kadib markii ciyaartii ka dhacday garoonka white harsland ay ku soo dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah kooxda liverpool ayaa marti qaadi doonta kooxda exeter city ciyaartaas waxay ka dhici doontaa anfield ciyaartii tan ka horreysa waxay ku dhammaatay laba iyo labo sosuolo iyo torino ayaa iyaguna waxay isku arki doonaan ciyaar ka tirsan horyaalka seri aada dalka talyaaniga koobba itaaliyana lazio ayaa waxa ay marti qaadi doontaa kooxda yuventus koobka delrey kooxda selta vigo ayaa waxa ay marti qaadi doontaa naadiga atletico madrid halka atletico bilbaw iyo barcelona ay is arki doonaan haddii aynu guda galno wararka ciyaarahane yaaya tore oo ka tirsan kooxda manchester city ayaa laga yaabaa in kooxdaasi uu ka tago xagaaga soo socda sida uu sheegay wakiilkiisa tore wax qorshe ah kama lahan inuu kooxda mancity ka tago bishan januari hase yeeshee dimitri seluk oo ah wakiilka ciyaaryahankaasi ayaa waxa uu sheegay in uu ka fikiri doono fursadihiisa ciyaareed marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan ciyaaryahanka caalamiga ee dalka ivory coast oo qandaraaskiisa uu ku egyahay bisha juun ee sannadda ayaa waxaa raadsanaya kooxaha ka dhisan horyaalka dalka shiinaha gaar ahaan kooxda lagu magacaabo shanghai s i b g iyo sidoo kale kooxda inter milan ee dalka talyaaniga oo macallin u yahay tababare roberto mansini oo horey u ahaa macallinka yaya tore intii uu hayay xilka kooxda mansidi yaya tore ma tegi doono bisha januari ayuu yidhi seluk oo la hadlay telefishinka dalka talyaaniga ee sports italiya hase yeeshee waxa uu yidhi marka la gaaro xilli ciyaareedkan waxaynu eegi doonaa in isbeddel aynu samayn karno iyo in kale waxaynu diyaar u nahay inaynu dhegaysanno iyo boohyada ku saabsan saxiixa ciyaaryahankan dhinaca kalena tababaraha kooxda liverpool yorgen clob ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan christian banteke uu weli mustaqbal ku leeyahay kooxda liverpool inkastoo ay jirto in weeraryahankaasi uu kursiga keedka fadhiyey saddex ka mid ah afartii ciyaarood ee ugu dambeysay ee kooxda liverpool ay ciyaartay macallinkii hore kooxda burshi dortmond ayaa waxa uu qiray in banteke uu ku guuldaraystay inuu habciyaareed wanaagsan la sameeyo roberto farmino oo dhowaanahan ahaa weeryahanka kooxda liverpool benteke ayaa waxa uu garoonka ku soo bilaawday keliya laba ka mid ah lixdii ciyaarood ee ugu dambeysay ee kooxda liverpool ay ciyaartay waxaana ciyaaryahankan uu ku guuldaraystay inuu muujiyo ciyaar wanaag taasi oo keentay in kursiga keedka loo diro liverpool ayaa waxaa iminka ka dhaawacaan weeraryahanada kalea daniel storage dani enges iyo divog origi waxaana banteki uu yahay weeryahanka keliya kooxda ay haysato hase yeeshee ma cayaarayo dabcan mustaqbal ayuu ku leeyahay liverpool taasi su'aal kama taagna ayuu yidhi clob oo ka hadlayay ciyaaryahankan oo kooxda liverpool ay xagaagii tegay kooxda astonvilla kala soo siixatay lacag dham soddon iyo laba dhibic shan milyan oo baanka ingiriiska ah xubintii cayaarahana waa nagintaas
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinayey barnaamijka ciyaaraha caasha gabagabadii idaacaddeenni ayaan ku sii ayaanu soo gaarnay ismaaciilow intaan mar kale kulmayno waqti ma hayno aan hees labaad ugu saarna dhegeystayaasha naga sugaya ama heesaha labaad nooga bartay toddobaadka soo socda gaar ahaan brito waan u saari doonaa heestaan ugu talagalnay iyo kuwo kaleba intaan mar kale kulmayna galabta saacadda markay tahay afarta waa aniga oo ah cashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjali iyo saaxiibada kaloo idinle sidaasi nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.